wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka galmudug oo kaashanaysa hay-adda u n d p ayaa magaalada dhuusamareeb ee galmudug ka daafurtay kulan looga hadlayay horumarinta tallaabooyinka la qabsiga isbeddelka cimilada kulankan waxaa ka qaybgelay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradaha galmudug ururada bulshada rayidka magaalada dhuusamareeb maxamed yuusuf cali iskuduwaha galmudug ee mashruuca qaran ee la qabsiga isbeddelka cimilada ayaa ka warbixiyey ujeedka kulankan waxa uu ku saabsan yahay brograamkan maanta waa kulan lagu falanqeynayo kala horumarinta la qabsiga isbeddelka cimilada sektarada galmudug ee ka nugushahay la rabo in wax laga qabto in loo sameeyo wax la yidhaahdo priority yaa mudnaan leh yaasan mudnaan lahayn wuxuu daba socdaa kulankan vulnerability assessmentigii ama heerkii unuglaanshayaha ee la sameeyey bishii janawari ayuu daba socdaa qaar ka mid a xubnaha ka qaybgalay kulanka ayaa dhankooda bogaadiyey iyagoona codsaday in loo kordhiyo kulammada noocan ah aadan ugu faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa barnaamij waxutar la waayo galmudug in intaa inka badan treen intaa inka badanna loo sii qabto oo maxaa la yidhaahdaye aan wax badan ka fahanan oo u baahanaa deegaankeena cimiladiisa waxbarasho hadday tahay wax walba everson waxaan aada ugu sii faraxsannahay in laga hadlaayo daadadkii oo kaleeto isbeddelka cimilada hadday daadad ahaan lahayd hadday ahaan lahayd abaarihii galmudugna meelahaas aad maxaa la yidhaha vulnerability uga tahay waxaan is leeyahay environmentiga arrimihiis haddii aan xalino wax badan baa noo xalismaya macnaha barnaamijkaas waxaa ka dhalanaya ummaddu mataqaanaa inay nolol samaystaan fakhriga inay ka baxaan horumaraan dad tacliinle ay noqdaan wax badan dhinac walbaba waa galaba hadda waxyaaba waxaa la yidhaha macnaha isbeddelka cimilada soomaliya hadda waxyaaba ka qayb qaadana waxaa ka mid ah colaadaha si kaastaba soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada ku yaala geeska afrika ee saameynta ba-an kala kulma isbeddelka cimilada